الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد baabu sudsi suduskii baabkiisii haadaa maxaluhu waxaan kusoo jirnay furuudii muqadarada aheyd waxaan soo gaarnay suduska suduska markaa dadka wax ku qaata ayuu halkan uga hadlayaa si duuduub ah kadibna dadka wax ku qaata iyo qof walbaaba shardi wax kula qaato si aada u cajiib badanuu baabkan u dhigay wa sudsu suduskii fardu sabcatin toddoba faradkood weeye toddobadaasoo min alcadadi tira ah abin aabbe faradkiis weeye wa ummin hooyo faradkeed weeye huma bintibnin wiil gabadhiis gabadhaas faradkeeda weeye wa jaddin awoowe faradkiis weeye waal-ukhti walaal faradkeed weeye walaashaasoo bintil abi gabadhii aabbaha ah huma aljaddati ayeeyo faradkeed weeye wa waladul ummi caruurka meydka ku hooyadaa tamaamu lciddati waa tirada dhammaystirkeeda wasudusu suduskii fardu sabcatin toddoba faradkood wey waa kan ugu dadka badan oo wax ku qaataan sudusku toddobaa wax ku qaadata isagaa ugu badan wax dad wax ku qaataan oo nasiibyaalka dadka fardiyaalka ugu dadka badan weeye fardu sabcatin toddoba faradkood weeye toddobadaasoo min alcadadi tira ah abin aaba faradkiis weeye aabbaa wax ku qaata isagaa sheegi doona shuruudda wax kula qaato wa ummin hooyo faradkeed weeye huma bintibnin gabar wiil dhalay faradkeed weeye waxaa joogta bintu sulbi markaasaa waxa weeye nisay qaadaneen markaasaa waxaa jooga bintubnin wiil meydku dhalay oo isagu meydka ka hor dhintay gabaruu ka tegey gabadhaasa iyaduna sudus wax ku qaadata shuruudda iyadaas isagaa sheegi doona wa jadin waban wa fardu jadin awoowe faradkiis weeye awoowahaasu waa jadkii saxiixa jad faasidaha jira oon waxba dhexlin isagu waa hooyada meydka dhashay aabaheed kaas waxba ma dhexlo maxaa yeele meydka wuxuu ugu soo dhawaaday mu'anath marka waxba ma dhexli karo isagu laakiin jadkan waxaa loola jeedaa abulabi walukhti wa jaddu wa fardu lukhti waa walaasha faradkeeda iyo factora wixii ka badan weeye waxa weeyaan walaashaas oo bintil abi aabbaha gabadhiisi ah macnaha ukhtada oo liabin ah oo meydka ku aabbaha ku hooyada ahayn ayaa waxay wax ku qaadataa waxa weeyaan waxa la yidhaahdo sudus ayay wax ku qaadataa midaasa wax ku qaadata iyada waxa weeyaan waxaa shardiga markaas ukhto shaqiiqaha joogta oo nis qaadanayda ukhto shaqiiqaha oo nis qaadanayda joogta ayado marka keligeed hadday tahayna waxay qaadanaysa suduskaas hadday ka badan yihiin toban yihiin suduskaasi wada qaadanaya bintulibnina waa lamid oo markii bintu sulbi ay joogtay nis qaadato bintulibnigaas aan soo marno layidhi sudusay qaadan hal mid iyo ka badan waa isku mid haday mid yihiin iyo hadday ka badan yihiin suduskaasi wada qaadan uma aljadda ayeeye faradkeed weeye ayeeyadaas waxa weeyaan waa ayeeyadii hooyo dhashay ama ayeeyadii aabba dhashay ama ayeeyadii aabba aabihiis dhashay kuwaas weeye isagaa sheegi doona faahfaahin doona iyaduna sudusay qaadataa iyadaas haday mid tahayna hal ka mid a qaadan hadday ka badan yihiinna waa qaybsanayaan suduska suduskay qaybsanayan hadday toban ayay yihiin tobankooda qaybsana tobankooda qaybsana wa waladul ummi hooyada caruurkeedii tamaamulciddati tirada dhamaystirkeeda wey waladul umkana waa caruurtii meydka ku hooyada iyadoon ku aabba ahayn sudusay iyaguna qaataan sudusay qaataan isna shuruudeeda isagaa sheegaya ka hormari mayno aqulu waxaan leeyahay rushaarixa maxamed ibn maxamed ibn axmed sibdulmardini wa sudusu suduskii fardu sabcatin toddoba faradkood weeye toddobadaasoo min cadadil warahati dadka wax dhexla tiradooda ka mid ah wahum toddobadaasuna alabu aabbihii weeye waljaddu awowgii weeye walummu hooyadii weeye waljaddatu ayeydii weeye wa bintubnin wiilka gabadhiisii weeye ama ka badan hal gabara iyo ka badan waa isku mid walukhtu walaal weeye walaashaasoo min alabi xagga aabbaha ka ahaatay oo akhara ama ka badan waa isku mid hadday badan yihiin wasaabicu midka toddobaadna waladul ummi weeye dakaran rag kaana haye ow untha ama dhadig ahaye waa isku mid dakarahum toddobadaas kuu sheegay annaadimu naadimka hunaa halkan ijmaalan duuduub u sheegay uma ardafa wuxuu fangeliyo gadaal ka raacsiiyey dalika arinkaas bitafsiili kuli waaxidin mid kasta kale saaridiisa iyo wa shardi shardigiisa markaasi aada u caji badan tan u qoray faqaala falabuu yastaxiquhu maca alwalad wahakada lumu bitansiili samad wahakada maca walad bni اladi maa zaala yakfu irahu wayaxtadii wahuwa lahaa ayضa maca thnayni min ikhwati اlmeyti faqis hadayni halkaanuu shuruudii ka bilaabay wuxuu yidhi falabu aabbihii yastaxiqu waa mudanayaa hu suduska maca alwaladi carruurla jirkiisa sudus aabe markuu qaadanaa shar hal shardiyu leeyay waa in carruur joogto waana shardigaas uu sheegay welad haddii lagu yidhina waxa weyn asagaa kuu sheegda inuu welad iyo waladulibna waa isku mid farac waarithaba hadduu joogo adoogu saddex xaaluu siisaba leeyahayba haddaanu farac waarithu joogin waa casaba maxdiya asxaabulfuruud wixiina qaatu yidha markay qaataanu ka qaataa wixii soo haray oo dhan ee farad wax kuma qaato haddii farac waarithu jooga laba loo qaybiya inuu mudaker yahay farcaas iyo inuu muanath yahay hadduu mudaker yahay suduskaasuu qaadana dibna usoo laabma waa la tega sudusku qaadanaa khalaas ciddiisoo beerin dib usoo laabama haddii farac waaritha jooga uu gabar yahay sudusku inta qaato xagga dhigtuu soo jeesanaa uu leeyahay hala qaybiya maalka markaasuu furuudda markii lakala qaatuu fira in wax usoo hareen haddii wax usoo hareen waa ku darsa casabnimo u qaadaan isaga casaba u taagan cid kale casaba ma noqon karto mar haddii farca jooga uu muanath yahay haddii wax soo hari diidana suduskiisa awlo xagga dhigtay oo iska sabra marka saddexda xaalood oo gu leeyahay wy marka markii walad jooga marka labadaa soo gelayda labaa soo gelayda haddii waladkaasu mudakar yahay khalaas suduskaasu ku egi soo dhaafi ma ilaa casabada waxaa ku horeeya bunuubada waa arki doonaa baabkeeda markii la gaarey mar haddii ibni uu joogo aabi maxsaba ma noqdo suduskaasu ku tegi haddii waladka meesha jooga laakiin binta yahay suduska markuu qaato waa suga hantida sida loo qaybinayo asxaabulfuruudka kaleo meesha jooga maalka markay qaad qaataan haddii wax soo haraanu ku darsanaa hadday wax soo hari diidaanna suduskaasu ku ekaana falabu aabbihii yastaxiqu waa mudanayaa hu suduskii macal waladi carruurla jirkiisa carruur markuu la joogo ayuu mudanayaa wahaakadaa walummu hooyadiina haakadaa sidaasoo kaley ahaatay bitansiili samadi allaha baahida loola qastoo danaha loo sheegto allahaa soo dejintiisay kula mid tahay hooyadiina waa la mid aabbahay la mid taho haddii weladba joogo farac waaritha joogo sudus ay qaadataa ayada la dhihimaa marka waxa weya dib dambay usoo jeesa imid ayadu moogta casaba maba noqoto hooyadu casaba marna ma noqoto marnaba casaba ma noqoto waxa weya mar haddii welad joogo welad hadduu joogo sudus ay qaadeen waana ku tegi khalaas war umu hooyadiina haakadaa sidaasoo kale weeye oo macnaha sudusay qaadan shardigaas ayna ku qaadan marka hooyadoo laba shardi leeda labada shardi shardi waa midkaas horo adooga shabihidda lagugu shabahaad ka qaadan welad markuu joogo sudusay qaadan bitansiili samadi allaha baahida loola qasto allahaas waxa weeyaan soo dejintiisay kula mid tahay macnaha qur-aankay kula mid tahay wey qur-aankiyaa ilaahay weyne subxaana wa tacala saas ugu sheege wuxuu yidhi waliabaweyhi likuli waaxidin minhuma sudus in kaana lahu walad haddii caruur joogo labada waalid mid kastoo kamid a sudusaa la siina marka qur-aankay kula mid tahay qur-aanka ayay kula mid tahay sanadka waxa weeyaan ayuu fasiray hoos wahaakada oo xaashiyada calaamat lbaqari wuxuu yihi wahaakada alumu bitansiili sanad undur fiiri yihi ma axsana hada tartiiba maxaa ka wanaag badan tartiibka alladii dakarahu naadimu uu sheegay fa inahu tartiibun cajiibun weeyu yihi liannahu naadimku ataa awalan wuxuu la yimid bilabi uma bilumi yuu la yimid caqibahu aabihii ka gadaal mu-akhiran asagoo dib dhigay liljaddi awowgi canhuma labadaba lianna allaha alle tacaala wuu sarreeyaahe jamaca wuu jamciyey bayna alabaweyni fii qowlihi tacaala weli abaweyhi meydka labadiisa waalid waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kastoo minhuma labadood ka mid a asudusya u sugnaaday waa markii walad joogeen wasamadu ismun waa magac oo min asmaa'ihi ilahi magacyaalkiisa ka mid a tacaala alla waa sarreeyaahe wa huwa macnihiisuna asayidu waa sayidka wey sayidka kaamilka weeye liannahu sayidka yusmadu ilayhi isagaa loola qastaa filxawaa-iji danaha ee yuqsadu waa lala aadaa oo qofkii baahiyu qabato meel kale oo baahidiisa dabarayda ama wax ka qaban karta ma jirtee allahaasaa loola qastaa wa qiila waxaa la yidhi huwa aladii kii weeye laa jawfa lahu aan calool lahayn samadka kaasna waa la yhahda labadaba tafsiirka saxaabada ka sugnaada wax aan caloosha lahayn oo gudaha iskaga furnayn aa la yidhahdaa samadka sayidka kaamilka ee baahida loola qastana waa la yidhahdaa halkaas marka hooyada shardi kale a u dhiman oo marka ay waxa weeyaan mar kalea jirta iyadoon wala joogin ay dhici karto hooyadu haddana sudus inay qadato shardigaas kale isagaa soo wada laakiin wuxuu ka hormarinaa wuxuu ka hormarinayaa weladkaas inuu macnihiisa dhamaystiro maxaa welad loola jeedaa ma kii weladu sulbigii haya maya kaliya maahan kaas kaas iyo wax alla wixii meydka ka farcamay wey oo wax dhaxlaya markaas wuxuu ku yidhi wahaakada mubtada soo qadaro walxukm xukunku haakada waa sidaas maca waladibni maca waladilibni waladulibni la jirkiisana waa sidaas alladii waladulibniga maa zaala aan ka suulin yaqfuu inuu raacayo ithrahu ithra alwaladi waladka raadkiisa oo wayaxtadi u ku dayana wuxuu ku leeyahay waladu subiga waxaa lamid ah marka aabbaha uu suduska geynayo hooyadan uu sudus geynayo haddii waladulibni uu joogo maxaa yeele waladulibnigu weligiis kama suulin inuu raadka qaado waxa weeyaan ibniga xagga axkaamta xijaabidda waa isku mid adakaru ka dakari walunhaa ka unhaa marka waa isku mid markaas wuxuu ku yihi walxukmu xukunku hakadaa sidaas weeye maca waladilibni waladulibniga la jirkiisa haddii waladulibni joogo meydkii wax uu dhalay maba joogan aabbihi hooyaana jooga laakiin waxaa jooga wiil meydkii dhalay caruuru dhalay ama gabar haat ama wiil ha ahaado aabana suduskii uqaadan hooyana suduskii sidaas weeye alladii waladulibnigii maa zaala aan ka suulin yaqfuu inuu raacayo ithrahu ithra alwaladi caruurka raadkiisa oo wayaxtadi uu ku dayanayo marka halkaasna oo axkaamta uga dayanayo halkaasna waxa weeyaan shardiga horu weli dhamaystiraya aabbiyo hooyo ay ku qaadanayan suduska hooyo marka shardiga u dhimana waa kana haddana wuxuu yidhi wa huwa suduskii lahaa lil ummi hooyadii usugnaaday aydan noqoshee macahnayni laba la jirkoodu usugnaaday labadaasoo min iqwati lmeyti meydka iqwadiisa ama walaalihiisa ka mid ah faqis ka qiyaaso haadayni labada aan sheegay ma agtara wixii ka badan oo walaalo ka badan ah marka hooyadu mar kaletay qaadan suduska oo waxa weeye waladba yuu joogin hadduu rabo walad waladkiisna yuu joogin laakiin walaalo tacaduday hadday joogaan hooyo sudusay aadi meydkii hadduu rabo caruuruba uma joogto wax uu dhalay lama arko waxuu dhalay oo wiilah wax uu sii dhalayna maba joogaan laakiin waxaa jooga ikhwa oo laba dhan ikhwa laba gaaraya hooyo sudusay aadi marka waa shardi kale wa huwa suduskii lahaa lil ummi hooyadii usugnaaday aydan noqoshee maca nayni laba la jirkooda ugu sugnaaday labadaasoo min ikhwati lmeyti meydka walaalihiisa ka mid ah faqis ka qiyaasuu ku yidhi haadayni labadan aan sheegay ma aar wixii ka badan laba haddaan ku yidhi wixii ka badanna uga qiyaaso hadday haddee saddex joogto kaba sii daran wey ama afar ay joogto amay shan joogaan amay toban joogaan walaalaha oo hooyadu suduskaas ay aadi lafdigaas almeyt ayuu sharxay alcalaamat lbaqari qowluhu almeyt uu yihi huwa fii kalaamihi biiskaanilyaa-i meyit ma ahane waa meyt meesha waxaa ku qoran uu yihi ma ahan macnaha lafdigaas meyida qalada maaha laakiin nadmigan waxaa ku qoran waa meyit wey meyit wa huwa meyt waxaa la yhaha man maata qofkii dhinta walmowtu mowdna mufaaraqatu ruuxi waa in ruuxdu ay ka baxdo aljasada jirka walaslaku asalku wuxuu ahaa mey witun uu ahaa asalku faqulibat ilwaaw marka ya-daa reebaneed wowduna hoos dhigneed faqulibat ilwaaw yaa-an waudqimat ilyaa-u fi lyaa-i waa masaladii la yaqiinay wayastawi waxaa ku siman ku yidhi meyd fi ljs almudakar walmuanaf gabar hadday dhimatana meyda laydhahda wiil hadduu dhintana meyda la yhahda watashdiidu iyo watakfiifu luqataani waayo bu yii marka waa laba luqo in la yidhaha meyd iyo in la yidhaha meyit laba luqo waayo qofka dhintaa la yidhahda laakiin way kala caamsan yihin xagga isticmaalka oo meyit ah isticmaal caamsan isagaa kuu sheegaya wuxuu ku yidhi ilaa laakine anal meyta oo aan shidnayn meyd bitakfiif yaa la akriyay yuqaalu waxaa la yidhahdaa liman maata qofkii dhintay xaqiiqatan dhab ahaan qofkii u dhintoo nafta uga dhacday keliyaha loo isticmaalo khaas ku yih ee qof nool meyd lama yidhaahdo wa bitashdiidi laakiin marka la shido la yhaha meyit yutlaqu waxaa lagu itlaaqa calaa xayi ka nool kan dhintayna waa la yidhaha meyit ka noolna waa lagu ilaaqa waa lagu ilaaqaa qaala lahu qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi inaka adiga nabiga suubanow sala allahu calayh wasalam meyitun mid dhima doonaata fiiri nabi maxamed oo noolaa la yidhi meyit ey satamutu waa dhimanayda wey wa qaala shaaciru wuxuu yidhi waman yaku daa ruuxi fadaaka meyitun wamalmeytu ilaa man ila lqabri yuxmalu shaacirkaasa beytkaas u kala saaray oo wuxuu yidhi waman yaku daa ruuxin qofkii ruux u saaxiib aho nool fadaaka meyitun kaas waa dhiman doona weli ma dhiman kaas waa dhiman doonaa wamalmeytu meyt ma ahan ilaa man qof ma ahane yuxmalu loo xambaaro ila lqabri qabri mayd oon shidnayn kaasa ah wa qaala shacir shacir kalena wuxuu yidhi laysa man maata fastaraaxa bimeytin bimayitin afwan bimayitin laysa ma ahan uu yidhi man maata qof dhintay oo fastaraaxa ka raaxaystay adduunyada dhibkeedii bimayitin meyit maahan uu yidhi inama almeytu meyt waxaa ah maytul ay inama almayitu dhe cafwan inama almayitu meyt waxaa ah meyitulaxyaa kuwa nool nool meydkooda oo adduunkiina jooga aan waxa weeyaan ilaahayna ku xirnayn marka sidaasna wuu u kala saaray sharax aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi maxamed ibnu axmed ibnu axmed sibdulmardini oo sharaxa lahaa fal abu aabbaha iyo wal ummu hooyada kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a yastaxiqu wuxuu mudan asudsa sudus ayuu mudan maca wujuudil waladi caruur joogidiisla jirkeedu mudan binasi lqur'aani qur-aanka naskiisuna ku mudan wa huwa naskaasuna qowluhu waa ilaahay hadalkiisa tacaala alla waa sarreeyaa waliabaweyhi meydka labadiisa waarid waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaado minhumaa labada waarid ka mid ah assudsu sudusa usugnaaday ama assudusu wey qur-aankii assudusu sudus ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggiisu uga sugnaaday taraka caruurkoodu ka tegey in kaana hadduu usugnaaday lahu meyd ka dhintay waladun caruur hadduu usugnaaday waa shardigii ilaahay yaa sheegay shardigaas wa ashaara musanifku wuxuu ku ishaaray ilaa haadaa aayaddaas biqowlihi ilaa wa ashaara musanifku ama naadimku wuxuu ku ishaaray ilaa haadaa qowlkaas ilaahay wuxuu ku ishaaray biqowlihi naadimka qowlkiisii uu yidhi bitanziili samadi qowlkaas ku ishaaray wasamadu samad ismun waa magac magacaasoo min asmaa'ihi ilahay magacyaalkiisa ka mida tacaala alla waa sarreeya wa waladulibni waladulibniga kal waladiyuu la mid yahay fii haadaa shardigan ijmaacan oo marka lagu leeyahay aabi hooyo markii meydku uu leeyahay welad ayay qaadanayaan sudus inuu weladkan weladu sulbi yaho meydku dhalay iyo waladulibni inuu yahay waa isku mid ijmaaca markaasuu yihi wa waladulibni waladulibniga kal waladi caruurkuu la mid yahay fii haadaa shardigaas ijmaacan kamaa taqadama sidii soo hormaray liannahu waladulibniga maa zaala kama suulin yaqfu inuu raaco israhu isra alwaladi caruurka raadkiisa oo wayaxtadi uu ku daydo bidaali yaa la akhriyuu ku yihi almucjamata oo dhibic leh ey maa zaala kama suulin yatabicu inuu raaco alibnu alibna weeye alibna maa zaala kama suulin yatabicu inuu raaco ibnulibnigu alibna ibniga inuu raaco oo wayaqtadii bihi uu ku daydo fii axkaami axkaamtiisa uga daydo irsiga iyo xajbiga kulli waa sudsu suduskii lilummi hooyo u sugnaaday aydan noqoshee haddana waxaa kaloo qaata sudus hooyo mar kale oo shardi kale ku qaadataa shardiga hore aan ahayn shardiga hore shardi aan ahayn macahnayni laba la jirkood ayay u sugnaaday iyo fasaacidan wixii ka badan labadaasoo min alikhwati walaalo ah oo walaalo raga ah wal akhawaati walaalo dhadig ah ama walaalo iskhilaafsan ah oo wiil iyo gabarh ah waa isku mid in walaalahaas labadaahu inay laba wiil yihiin inay laba gabdhood yihiin inay wiil iyo gabar yihiin inay ku aabi hooyo yihiin inay ku aaba yihiin inay ku hooyo yihiin in midna ku hooyo yihin midna ku aaba waa isku mid waxaa la rabaa walaalo ila ilaahay walaaluu sheegay bis marka waa isku mid uu yihi mutlaqan kala qaadlaan ijmaacan ijmaac weeye arrinkaas oo waa lagu ijmaacay qabla khilaafi bni cabaas cabdullahi bni cabaas khilaafkiisi ka hor intaan cabdullahi bni cabaas khilaafka muujin waqtiga cumar ibnu khadaabaa lagu ijmaacay cabdullahi ibn cabaas khilaaf ma muuji jiri markaas su u aamusna u aamusnaa cumar markuu dhintay khilaaf u muuji wuxuu yidhi aniga walaalaha marka ay hooyada ka xijaabi karaan thuluthka oo sudus ay gey karaan shardi waxa ahaan leeyahay inay saddex inay dhan yihiin ila ilaahi weynaa jamacuu sheeguu leeyahy ilaahi weynaa fa in kaana lahu ikhwatun yii markaasaa mucaadna kasii darayuu yidhi saddexda weliba waxaa shardi ah inay ama saddex wiil yihiin ama ay waxa weeyaan wiilad iyo gabdho iskugu jiraan ee toban gabdhood xataa kama xijaabi karaan marka khilaafkaasa markaas dambe soo baxay khilaafkaas marka cumar waa ka hibaystay udhihi jira oo waqtiga cumar ma aanan muujin khilaafkaas marka wuxuu leeyahay ijmaac way qabla khilaaf ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas khilaafkiisii ka hor iyo wakayrihi cabdullahi keyrkiis waa micaad wuxuu kuu ishaarayaa waxa weeyaan keyrkaas oo cabdullahi kula jira arrinta marka cabdullahi ibn cabaas isagu khilaafkii uu wadaa wuxuu leeyahay thuluthay hooyo qaadan haddii walaaluhu ama ay ay laba yihiin ama ay mid yihiin ee walaalaha saddex ka yaro hooyada kama xijaabi karo thulutkeeda halkaas weeye khilaafkiisu laakiin haddii wiilal wiilal saddex dhama joogaan ama gabdho iyo wiilal isku daro saddex joogaan iyada khilaafa male taas taas warba male taas taas warba male mucaadna qibla wuxuu kala sii dheeraad yahay khilaafka cabdullaahi inuu yidhaahdo weliba waa inay rag maxdiya yihiin ama rag iyo dumar ay iskugu jiraan marka eyrka uu sheegaba intaas lidaahiri qowlihi ilaahay qowlkiisa daahirkiisa u daliila lidaahiri qowlihi ilaahay qowlkiisa daahirkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeyaahe uu alla yidhi fain kaana lahu maydka hadday u sugnaadaan ikhwatun walaalo a ilaha yidhi ikhwatun walaalo faliummihi maydka hooyadiis waxaa u sugnaaday assudusu sudus marka walaalahaas jamaca labo labo ayay waxa weeyaan culimmada agarkooda cabd cumar ibnu khadaab uu ka mid yahay ayay ku fasireen inay labo iyo wixii ka badan ay yihiin sababtoo a labo in jamac loo adeegsanayo nusuustii horeeta qaar badan ay caddayd oo waxa weeyaan labadii gabdhood ilahi weyne subxaana wa tacaala fa in kunna nisaaan nisaaan taas labaa nabigii ku fasiray sala allahu alay slam labuu ku tadbiiqiyay inay laba soo gelaydi marka in markaan dhaxalka la joogo labadu ay jamaca soo gasho oy jamaca ka mid tahay halkaas waa laga fahmay halkaas waa laga fahmay wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yihi faqis ka qiyaasu haadayni laba walaalaa markaan idhi wixii ka badan ey macnuu waxa weeye faqis ka qiyaaso cala lithnayni labo oo min alikhwati walaalaa labadaasoo fii kalaamii ku sugan maa zaada wixii ka siyaada cala ithnayni labo oo ka badan wa owla kana sii xaqnimo badan bahan qaala wuxuu yidhi naadimku waljaddu midlu labi cinda faqdihi fii xawsi maa yusiibuhu wa maddihi ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa likownihim fi lqurbi wahuwa uswa ow abawaani maxhuma zawjun warih falummu lihuluthi maca aljaddi tarih wahaakada laysa shabiihan bilabi fii zawjati lmeyiti wa ummin wa abi wa xukmuhu wa xukmuhum saya'tii mukamala albayaani fi lxaalaati waljaddu awowgii mithlu labi aabbaha oo kale weeye cinda faqdihi faqdi labi aabbaha weyntiisa agteeda ayuu la mid yahay fii xawsi maa shay aruursashadiisuu kula mid yahay yusiibu uu helaayo awowgu humaaga iyo wamadihi dheeraadkiisa ilaa idaa kaana ilaa idaa kaana markuu ahaada maahane hunaaka halkaas ikhwatun walaalo markay ahaadaan maahane falaysa kalabi aabbaha markaas la mid maaha ilaa idaa kaana markuu ahaado hunaaka halkaas oo meesha wax lagu dhaxlaayo ah ikhwatun walaalo falaysa kalabi aabboo kale ma ahan falaysa kalabidaas lasoo qadara macnay kuu tareen macnahay kuu faa'ideen waxa waya likownihim taasaa la rabaa in lagu tacallujiyo likownihim liajli kownihim walaalaha ahaanshadooda darteeda uusan ula mid ahayn fiir halkaasan durbaba ku tacallujina falay likownihim liajli kownihim walaalaha ahaanshadooda darteed ayuusan ula mid ahayn walaaluhu ay ahaadeen filqurbi dhowaanshada waxay ku ahaadeen walaalihii iyo wahuwa awowgii uswatan ey mutasaawiyeyni kuwa sinsiman uswatan ey mutasaawiyeyni kuwa sinsiman ow amase abawaani ow idaa kaana markuu ahaado hunaaka halkaas abawaani laba waalid ow amase idaa kaana hadday sugnaadaan hunaaka halkaas abawaani laba waalid labadaas waalidoo macumaa la jirkooda wari zawjun zawj warisa uu wax dhaxlay fal ummu hooyadii tarisu waxay dhaxlee lithuluthi thuluth macaljaddi awowga la jirkiisa wahaakadaa sidaas oo kale laysa laysa huwa jadkii shabiihan mid shabaha ma ahan bilabi aabbaha fii zawjati lmeyd meydka zawjadiisa kuma shabaho iyo wa ummin wa abin aabiyo hooye wa xukmuhu xukmu ljaddi awowa xukunkiis iyo wa xukmuhum xukmu likhwa walaalaha xukunkoodu sayaati waa imaan doonaa mukamala albayaani caddayntiisa xaalu yahay mid la dhammaystiray fil xaalaati xaalayaalka la caddeeyo halkan suduska dadka qaadanayo awowgu ku jiraa intaasuu rabaa inuu uga hadlo iyo furuuq isagii aabbaha udhaxayda kaliya laakiin xukunkii jad waa gooni waa soo socda xukun oo aada u adag uu leeyahay oo ugu adag dhaxalka asagiiyo ikhwadu markay wada joogaan dhib kale ma jira waa markay isla noolaadaan oy wada joogaan wax wada dhexlaayaan marka baabkeediina maan waa soo socdaa waa ka naxwileye kaliya hadda wuxuu rabaa dadka suduska qaata u kamid yahi intaasuu rabaa iyo furuuqda udhaxayda asagii aabbaha wax ka mid ah labadaas masaluu rabaa halkaas inuu ku sheego marka saddex fari saddex meeloodoo farqi uga dhexeeyo isagii aabbaha iyo inuu sudus qaato kaliya intaasuu rabaa halkan inuu ku sugo wuxuu yidhi waljaddu awowgii mithlu labi aabbihi oo kale weeye cinda faqdihi faqdi labi aabaha marka la waayo jadka la sheegana waa jadka saxiixa ah oo waa abulabi o amase abu abilabi adugun waxa weeyaan biduku bidukuuri lmaxdi wixii kusoo dhawaada wey ee jad faasidaa jiron waxba dhexlinoo waxa weyan aabu umil meyd meydkan hooyadiis aabihiis waxba ma dhaxlo kaas jadka la sheegaya waa midkaas kaas waxba ma dhaxlo kaas waxba ma dhaxlo marka kan aabbu booskiisi jooga marka la waayo sidaas darteed macnaheeda waxa weeye haddii walad leeyahay meydkii jadna uu joogo sudusu qaadan sudusu qaadan haddii aan waxa weeyaan waladkaas weliba uu mu'anaf yahay suduska markuu qaato casaabnimo hadduuna usoo istaagin casabanimo ayuu usoo istaagin haddana markaasu casabanimo uqaadan wixii soo haran haddaan walad joogin oon farac jooginna hantida dhan casabanimo u qaadan marka waxa weeyaan aroogii ayuu la mid yahay oo hadduu keligiis joogana maalkao dhan ayuu aruursan oo la kali noqon haddii kaleeto oo waxa weeyaan casaba ay joogaan kaleeto oo macnaha farad waxaa lii rabaa casabo oo farac waarifu ay joogaanna waxa weeya sudusku qaadan suduskuu qaadan saddex aalaba waa u imaan kartaaba marka waxa weya hadduu keligiis joogo maalka keligiisu qaadan haddii farac waariu aysan joogin lakin ahlufurud ahlulfarad kale joogaanna waxa weya ahlufaradkaas kale waxay qaataan maana wax soo horayu aruursan haddii waxa weya farac waariu joogo sudusuu qaadan farcaas muanaf hadduu yahay haddana wuxuu usoo istaagin wixii soo hara haddii wax soo haran waa ku darsan haddaan wax soo harana waa samra calaa kulli xaal aabbiyu dhankaas kala mid yahy waljadu jadkii mithlu abi aabiy oo kale weeye cinda faqdi aabaweyntiis agtiisa fii xawsi maa shay aruursashadiisu kula mid yahay yusiibu uu jadku helayahu maag wax alla wuxuu helo inuu aruursado oo hadduu kali noqdo maalkao dhan qaato halkaasuu kala mid yahay haddii uu joogo farac waarifana uu sudus qaato halkaasuu kala mid yahay iyo wamadii siyaadadiisa wamadihidan muxuu ula jeedaa aaday shuruuxdu iskugu qilqilaafaan qaar waxay ku fasiraan wamadihida inta qaato suduskii uu siyaado usoo fadhiisana markii farac uu yahay mucanaf siyaadadaas wey wamadihida qaar kalena wamadihida wamadihida wuxuu ku fasirayaa wamamduudihi waana isla meeshaas wamamduudihi risqigiisa siyaadadiisa risqigiisa usii siyaada isla halkaas oo kaleeto wey qaar kale waxay leeyihiin wamadihi xijaabidiisa oo waxaa laga keenay leeyihiin rajulun madidun ay madidulqaamati rajulun madidulqaamati ay tawiilulbacd xaashiyada oo calaamatulbaqariga marka waxa weeyaan waa dadu isku gudbaya sida ninkii dheeraa dadka iskugu aadiyo ayuu dad iskugu aadiya macnaha xijaabidiisa adugu macaanidaas baa ku fasira lafdigaas wuxuu calaamatulbaqari u qabtay mithlu waljadu mithlu labi lafdigaas wuu qabtay wuxuu yihi mithlu kalimatu taswiya waa kelimo laba shay la iskula ekeeyo yuqaalu waxaa la idhahdaa hada kanu mithluhu waa lamid bikasri lmimi wa sukuuni lmuthalatha waxaa kaloo la yidhahda wa mathaluhu waa isagoo kalena waa la yidhahda mathaluhu oo labadaas sulqaa ku jirta mathaluhu bifatxi lmimi wa tha kamaa yuqaalu sida loo yihahdo shibhuhu wa shabahuhu shibhuhu iyo shabahuhu sida loo yihahdo wa cinda lafdiga ahna wuxuu ku yihi muthalath alcayn cinda cunda iyo canda intaba waa ku timaada hoy laakin walkasru afsax mideeda kale wahiya darfu zamanin waa makaana waa cindadu darfu makaana waa noqotaa cinda waxa weeyaan darfu zamaanna waa noqotaa hadba waxa loo idaafeeyo walam yadkul calayha min xurufi ljari siwa min waxaan min ahaynuna ma gasho min un baa jirta ama darafnima lagu nasbiya intaasu luqada luqada xaggeeda xooga calaamatulbaqariga iyo masaa'ilka laftirkoodaba waa ku fiican waxyaala fiican uu ka baraarujiya marka halkan saddex mas'aluu rabaa marka halkaas beytkees horeeto wuxuu kuugu sugay awoowe inuu sudus qaato farac waaris haduu jooga aabbaha uu halkaas kala mid yahay saddexda baydoo soo socoto ku xigta wuxuu uga hadlaa saddex mas'alo oo uusan aabbaha kala mid ahayn ilaa waa isku shabaaye wuxuu yidhi waljadu mithlu abi waana meesha ay culimmadu dhihi jireen tashbiihu ma keeno dhinacyaalkao dhan laba inay mushabah iyo mushabahubihu iskala mid noqdaan oo awjuhdoo dhan uu kala mid noqdo hadda wuu isku shabahay wamaca dalika saddex wejuu kasoo istidnoon ayadoo la ogaya weliba lix wej uu ku khilaafo laakiin saddex uu ku gaabsan wuxuu yidhi ilaa idaa kaana markuu ahaada maahani hunaaka halkaas ikhwatun walaalo falaysa kalabi haddii walaalo joogaan awowgu aabbaha la mid ma aha sababtoo ah oo usan aabbaha ula mid ahayn haddii meeshaba aabba joogo walaal waxma yaalin aabba waa waa u xijaabaa walaalaha kulli walaalaha nuucyaalkooda o dhan waa xijaaba laakiin awowgu la mid maahan oo ma xijaabo walaalaha uu xijaaba hal qolou xijaaba bis walaaluhu waa saddex sha kuwa ashiqada iyo kuwa liabin ah iyo kuwa liumin ah kuwa liumin xijaaba bis awowgu labada kale ma xijaabe waa la dhaxlaan waa la dhaxlaan maxayna waa u sinan yihiin maydka fiiri maydka isagu muxuu u jira adooga hal darajuu soo kusoo dhawaana aabba uu ku yimaada ikhwaduna aabbay ku yimaadaan iyaguna waa isku marka mid walba hal tilaabu soo qaadin maydkuu ku imaan aabbaa kulmina marka labadaas waxa weeyaan way sinsiman yihiin adoogu waa xijaabaa ikhwada dhammaantood saddexda qayboodba laakiin jadku wuxuu xijaabaa kuwa liumka ah oo maydka ku hooyada oon ku aabbada ahayn laakiin kuwa maydka ku aabi hooya iyo kuwa ku aabbaa ma xijaabi karo way la dhaxlayn ila waa la siman yihiin masaladaas waa masalada koobaado jadku uu ku khilaafsan yahay aabbaha saas darteed wuxuu ku yidhi marka hore inuusan la mid ahayn nuqsha wuxuu yidhi ilaa idaa kaana markuu ahaada maahani hunaaka halkaas waxa lagu dhaxlaa ikhwatun walaalo inay ahaadaan maahani ilaa idaa kaana inay ahaadaan maahani hunaaka halkaas ikhwatun walaalo falaysa kalabi falaysa aljaddu kalabi aabbaha la mid maahan markaas sababtuu la mid noqdiiday ciladii wey inta dambena wuxuu yidhi likownihim liajli kownihim walaalaha ahaanshadooda darteeduusan ula mid ahayn filqurbi xagga dhawaanshada ay ka ahaadeen iyo wahuwa jadku uswatan ay mutasaawiyeen kuwa sinsiman waa sinsiman yihin maydka waa u siman yihin laakiin aabbuhu maydka waa uga dhawaa maydku isagaa maydka isagaa dhalay aabbuhu waa uga dhawaa marka si halkaas kama sinna waaye waa masalada koobaad aysan ka sinnayn oo sabad ma ka sinan marka lagu yidhi waxa weeye macnaheedu haddii aabba joogo ikhwa waxba ma dhaxlaan waa u dhammaatay laakiin awoowaha waxbay la dhaxlaan ikhwada la sheegana waa kuwa ashiqada ah iyo liabi amaa liumka jadkuna waa xijaaba maxay dhaha tabar yar yihiin kuwaas hooyay kusoo dhawaadeen muanafay kusoo dhawaadeen halkaas waa masalo masalada labaad uusan kula mid ahayn ow amase idaa kaana hadday sugnaadaan abawaani laba waalid labadaas waalid oo macumaa la jirkooda zawjun zawj waritha u wax dhaxlaa waa masaladii shalan soo warda qaraaweynki wey labada masalado kale soo socota qaraaweynki ama cumariyateynkii wey laba waalid o ow idaa kaana hunaaka abawaani laba waalid laba waalid hadday sugnaadaan labadaas waalid oo macumaa la jirkooda zawjun zawj waritha uu wax dhaxlaayo laba waalid oo macumaa la jirkooda zawjun zawj uu wax dhaxlaayo uu zawj wax dhaxlaayo hadday joogaan la mid maaha fal ummu hooyadii tarihu waxay dhaxlee lithuluthi thuluth ayay dhaxlee maca aljaddi awowgala jirkiisa shala waan soo ogaanay markii ay waxa weeyaan joogaan labada waalid iyo zawj waxaa la dhahayay maalka horta lix u qayb lix markaad u qaybido ood lix u kala goydo saddex oo nis a zawjka sii niska soo haray thuluth hooya ha ka qaadato oo thuluthulbaaqi sidaasay ahayd sidaas ayay ahayd amaa mar haddii meesha jad joogo maaha saas ma hadday meesha waxaa joogaan yidhahdaan um iyo jad iyo zow waxaa la leeyahay masalada meeqa faradaa ku jirta awow xagga dhiga horta waxaa la leeyahay waxaa ku jira mas'aladan hooyoo leh thuluth iyo waxa weeyaan zawjka oo nisle zawjka oo nisle iyo iyo ninka iyo waxa weeyaan marka hadda walad ma joogo isagu waa casabu jadku marka waxaa laleeyahay thuluth makrajkiisu waa thalaatha nisna makrajkiisu waa ithnain ithnain iyo labo maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya haddii tabaayun ka dhexeeya isku dhifo laba saddex ku dhifo laba saddex lagu dhiftay waa lix lixdaasay ku dhismeen masaladu markay lixdaas ku dhisanto ayaa la leeyahay haye zawjka waxaad siidaa niskiisa niskiisa saddexu qaada hooyadana thuluth siyaa laleeyahy maalka o dhan thuluthisi jamiic thuluth jamiic ilmaal labay qaadan halaa usoo horeyn halkaasu qaadan jadku oo casabanimo uu ku qaadan casabanimo uu ku qaadan marka waxa weeyaan ow abawaani laba waalid hadday sugnaadaan labadaas waalidoo maxumaa la jirkooda u ahaaday zawjun labadaas waalidoo maxumaa la jirkooda zawjun zawj waritha uu dhaxlay fal ummu hooyadii tarihu way dhaxleen lithuluthi thuluth macal jaddi awowga la jirkiisa thuluth ayay dhaxleen ee qaadan maydo thuluth baaqi ma qaadanaydo halkaasna marka waa uga duwan tahay waxa weeyaan jadku waa uga duwan yahay aabbaha shalana waa naga soo ogaanay aabbaha sida loo dhexlaayo wahaakadaa sidaasoo kaleeto laysa jadkii shabiihan ma ahan walaysa jadkii shabiihan mid shabaha ma ahanin haakadaa sidaasoo kale bilabi aabbaha fii zawjati lmeyd maydka zawjadiisa iyo wa umman wa abi qaraweynkii masaladii labaad wa qaraweynkii ti tidii tii kale waayo waxa weeye meesha waxaa jooga um iyo ab iyo zawju waa ogaanay sidii loo dhexlaya sharc oo waxaa la dhahayay zawjada rubceed ha qaadato inta afar lagu dhiso saddexda soo hartay thuluthulbaaqi hooyadu qaaday markaas aabaduna labada kale qaadanayo haddii meeshaas joog joogo oo us booskaas waxa weeyaan in aabbaha jad lagu bedelo oo jad la keeno hooyadu waxaa la leeyahay thuluthu jamiic maali qaadan thuluthu jamiic maali qaadan oo waxaa la leeyahay hooyadu waxay leedahay thuluth zawjaduna waxay leedahay rubuc jadkuna waa casabo marka rubuc makrajkiisu waa arbaca thuluthna makrajkiisu waa halaatha halaatha iyo arbaca maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya waa laba cadad oon midna midka kale u qaybsamin labadooda waxa weeyaan mid inta la qaybiya kan kale uma qaybsami karo labadooduna cadad kale u wada qaybsami karaa ma jiro tiro kaleoo labadooda loo qaybi karo ma jirto marka saddexa afar lagu dhifan labiyo toban a lagu dhisa labiyo toban markii lagu dhiso aa la leeyahay zawjada rubceeda sii labiyo toban maxaa rubc ah saddex sagaalaa soo harta hooyadan thuludkeeda sii labiyo toban maxaa u ah thuluth afar sii shanaa soo hartay qaadaa laleeyahay awowga intaasaad waxaw casab ahaan uleedahay marka awalna shala anag soo marnay taas lama ogolay ee waxaa lalahaa inta maalka waxa weeyaan afar lagu dhiso oo la siiyo hooyo zawjada rubceeda saddexda soo hartay ha laga siiyo waxa weeyaan thuluthulbaaqi hooyada halkaasna kula mid maa saddexdaas meelood ay ku kala duwan yihin o sheegay saddex kalena waxaa kugu daraya in calaamatulbaqariga ka daalaca kartaa lixay ku kala duwan yihin masalo waayahay laakiin hadda marka waa kuxawida beytkan dambe wuxuu kuu sheegaya jad iyo ikhwa isla jooga axkaamtood inay meel kusoo socoto waa kuxawili rabaa wuxuu yihi wa xukmuhu xukmu ljadi awowga xukunkiisa iyo wa xukmuhum xukmu likhwa walaalaha xukunkoodu sayati waa imaan doonaa mukamala albayaani cadayntiisa xaalu yahay mid la dhammaystiray filxaalaati xaaladaha la cadeeya xaaladuu leeyahay dhowra oo ilaa lix gaara marka xaaladihiisa xaggaa lagu cadayna leey halkaas inoogu imaadan waa xawilaan ee meeshan un kaliya awowga waxaa keenay in uu asxaabu suduska ka mid yahay adoo awowgiin marka aabihii ku shabahay furuuqda aabe iyo udhaxaydo iyo awowga inuu ku sheegan wuu rab aqulu waxaan leeyahay yuu yidhi waljaddu awowgii cinda faqdi labi aabbaha weyntiisa agteeda marka aabba la waayo mithlu labi aabbu la mid yahay wuxuu kula mid yahay fii akhdi qaadashadiisa asudusa suduska uu qaadana taasuu kula mid yahay fii akhdi qaadashadiisa asudusa suduska u qaadana maca wujuudil waladi caruur joogidiisa la jirkeeda haddii caruur joogo oo waladilibni amase caruur wiil caruuru dhalay ay joogaan marka caruurtaasna waan kala qaaday leedaha nidhi hadduu mudakar yahayna suduskaasu qaadanoo dib usoo laaban ma hadduu mu'anat yahayna inta suduska qaatuu sugan maalkaas la qaybinayo haddii asxaabulfuruud wax ka soo haraan asagaa u taagan markaas casabo ijmaacan xukunkaas waa lagu ijmaacay lidaahir aayati aa loogu ijmaacay aayadda uu sheega awowo sheegtay waa aayadee aayadda awowo sheegtay waa aayadee waxa weeyaan aayadda uu kuu sheegayo waxa weya weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus aabbihii laftirkiisii sida aabbaha oo meydka dhalay loogu magacaabo ab ayaa jadkana ab loogu magacaabay saas wey inta uu ku sheegay waana qur-aankaa ku magacaabay qur-aankaa ku magacaabay waxa weeyaan am kuntum shuhadaa id xadara yacquba almowtu id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq marka ibraahim oo waxa weeyaan nabiyullaahi yacquub awowgiisa ayaa ilaahay ab ku magacaabay ab ku magacaabay marka waa sidaas weeyaan nabiyullahi yuusuf laftirkiisa waxa weeyaan wakadalika id qaala yuusuf liabihi iyo aabati inii ra-ytu axad cashara kowkaban washamsa walqamara ra-ytu mi saajidiin markuu yidhi laa taqsu laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda ina shayطaana kaana linsaan caduma wakadalika yajtabika rabuka wayucallimuka min tawiil adiii min taawiil axaadiiثi wayutimu nicmatahu calayka wa calى ali yacquuba kamaa atamaha calى abaweyka min qabl ibraahima wa isxaaqa labadaas labadaadi aabuu yii waana labadooduna waa laba awoowey waa laba awoowey kamaa atamaha calى abaweyka min qabl ibraahima wa isxaaqa marka awoowaha in aabba lagu magacaabo qur-aanka saasay ugu jirtaa meelo badan marka liaahir aayati saas ula jeeda ogow lina aljadda w maxaa yeele wuxuu ku yidhi awoowaha yusama cabar waa lagu magacaabaa waa lagu magacaabaa qur-aanka labadaas meelood oo sheegnaaba kamidaba waa lagu magacaababa wa qowluhu uu yidhi fii xawsi maa shay aruursashadiisa yusiibu uu helay iyo wamadihi dheeraadkiisa siyaadadiisa maxay ta macnaheedu daahiruhu qowlkaas daahirkiisa waxa weeye annahu jadkii kal abi aabba inuu la mid yahay kal abi aabba inuu la mid yahay fii jamiici axkaami axkaamtiisa dhammaantood fa yaxuusu waa aruursanaa jamiica almaali maalka dhammaantiisa idan farida hadduu gooni noqdo hadduu kali noqdo kulli maalka waa qaadan wa ya'khudu wuxuu qaadan maa abqat ilfuruudu fardiyaalku waxay soo reebeen in lam yakun lilmeyiti haddaan meydka uusan u sugnaanin waladun caruur walaa waladubnin caruur caruurkiisa uusan u sugnaanin haddaan meydku wax caruura iyo wiiluu dhalay caruurkiisa uusan midna u sugnaanin inta sugto asxaabulfuruud waxay qaataan markuu arku inta kale qaadan haddii waxa weeye aan haddee wax jooga la eragoo aan farac waarita iyo asxaabulfuruud midna joogin aan isaga ahayna kulli isaga wada qaadan walaakinahu jadkii yukhaalifu waa khilaafa alaba aabbaha fii masaa'ila masalooyinku ku khilaafa falihaadaa sidaas daraaddeeda kuma dhihin fiiri fii masaa'ila alaata kuma dhihin maxaa masaailku waa lix maaha saddex markaas wuxuu ku yidhi fii masaa'ila masaa'ilu ku khilaafin falihaadaa sidaas darteedu istathnaa ka soo reebay minhaa masaa-ishaas xaalay ka mid yihiin alaata masaa'ilu ka soo reebay maadaama ay saddex iska mid yihiin saddexuu soo reebay uu yidhi saddexuu soo reebay masaailka uu ku khilaafayo ka mid a alulaa midda ugu horayda idaa kaana markuu ahaado maca aljaddi awowga la jirkiisa ikhwatun walaalo hadday ahaadaan walaalahaasoo liabaweyn usugnaaday ow liabi ama aaba usugnaaday muxuu ka ictiraasin liummi kuwa liumkaa wuu xijaabaa agtiisa wax kama qaadi karaan sida ijmac lagu yahay falaysa xukmu ljaddi awowga xukunkiisa macahum maca alikhwati uguxuun ah xukma alabi aba xukunkiisiyo kale maaha agunkii aabbaho kale ma aha maxaa yeelay liana alaba aabbuhu yaxjubu waa xijaabaa hum ikhwada ijmaac ilaa meydkaba waxay ugu soo dhawaadeen yaa waaye aabbaha laftirkiisa sideedana waxaaba qaacideeda qofku meydka ciddu ugu soo dhawaadoo joogto wax ma dhaxlo hal midaa wax dhaxla bis waa waladul umka waa nagii soo sheegnay waladul umka hooyuu meydka ugu soo dhawaado hooyadii joogtona wax dhaxla waxyaalaha la yaab kale u ka midta oo uu ku khilaafsanya inta kuwa kale laakiin inta kale maydka ciddii ugu soo dhawaado joogto wax ma dhaxlo ciddaasaa xijaabaydaba marka aabe ayaga aabayba ugu soo dhawaadeen walaalaha mayd marka aaba joog waxba ma dhaxli karaan wuu xijaabi wuu xijaabi waa liidlaa'ihim waa kaasa liidlaa'ihim soo dhawaashada ay ku soo dhawaadeen bihi aabbaha liidlaa'ihim ikhwada soo dhawaanshada ay ku soo dhawaadeen bihi aabbaha fa huwa aabbuhu aqrabu ayagaa isagaa ka dhow minhum ikhwada fa huwa aabihii aqrabu isagaa ka dhow minhum ikhwada waljaddu laakiin awowgu yuqaasimuhum waa la qaybsanaa ikhwada wuu la qaybsanaa ee ma xijaabayo sida raajixa oo jumhuurtu ay qabaan wey sida jumhuurtan ula jeeda raajix baabkeeda markaan tagnaa arkaynaa wixii raajixa insha allah likownihim liajli kownihim sababtay ula qaybsanayan waa maxay likownihim liajli kownihim ikhwada ahaanshadooda yusaawuunahu jadka kuwa la siman ay ahaadeen fi lqurbi xagga dhawaanshada waa la siman yihiin mid walbaaba aabbuu kusoo dhawaaday isku darajo wey labadooda maxaa yeelay liana aljadda awowga iyo walikhwata walaalaha yudluuna waa soo dhawaadaan ila lmeyti meydka bilabi aabbay ugu soo dhawaadaan waa u samayn meydka falidaalika sidaas daraaddeeday yuqaasimuunahu awow wax ula qaybsadaan calaa tafsiilin maca tafsiilin kala saarin iyadoo ku jirto oo noo imaan doona wa sayati waana imaan doonaa xukmuhu awowgaha xukunkiisa iyo wa xukmuhum walaalaha xukunkooda ey isagaa kuu fasiraye aljaddi walikhwati ula jeeda labada damiiru kuu fasiraay labada damiir uu kuu fasirin mukamalan xaalu yahay mid la dhamaystiray waadixan xaalu yahay mid cad fi lxaalaati xaaladaha kulliha dhammaantood bacda dikri lxajbi xijaabidda sheegiddeeda ka gadaal imaana almas'alatu thaaniya masalada labayda ixda alqaraaweyn wey labada masalo o kaleeto waa qaraaweynki qaraaweynki wey labada masalo oo dhiman thaaniyada iyo thaalisu saasay noqon ixda alqaraaweyni labadii masalo cadcadaayo mashhuurka ahaa mid ka mida weeye wahiya taasuna waxa weya abawaani labadii waalid iyo wa zawjun zawj lilummi hooyada waxaa u sugnaaday fiihaa masaladaas thuluthulbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda fardi zawji zawjka faradkiisa ka gadaa waa soo marnay shalay waa soo marnay shalay waxa weeyaan markii zawjku uu qaato barkiisa oo haddii maalka lix loo qaybiyo uu saddex qaato waxa weeyaan saddexda soo hartay thuluday ka qaadataa oo u dhiganta maalkii o dhan marka laysku daro suduskiisa lix meelood meel u dhigan ay qaadanayda fa ya'khudu labu aabbuhu wuxuu qaadanaa mitleeyaha labanlaabkeed falow kaana hadduu ahaa lahaa badela alabi aabbaha bedelkiisa fiiha masaladaas dhexdeeda jadun jad hadduu ahaa lahaa falow kaana jadun jad hadduu ahaa lahaa badela alabi aabaha bedelkiisa fiiha masaladaas kaana lilummi hooyada waxaa usugnaa lahaa macahu maca aljaddi awowga la jirkiisa thuluthu jamiici lmaal maalka dhammaantiis uludkiisa masaladaas marka waa uga duwanta almas'alatu athaalitha masaladaa saddexayd thaaniyat lqaraaweyn qaraaweynka ama cumaryateynka masaladoodii labaad weeye wahiya waxayna ahayd aba waani laba waalid iyo wa zawjatun iyo fa akar wax ka badan hal zawjo ama laba zawjo ama saddex zawjo iyo labadii waalid markay sidaas aheed lilummi hooyo waxaa usugnaaday fiiha mas'aladaas aydan noqoshee thuluthu lbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda rubci zawjati ama zawjaadka waxa weya ama zawjada rubcooda ka gadaa haddii hal zawjo joogto ama laba zawjo joogto ayaga wax uma kala bataan ruucooda markay qaataan saddexda nasiiboo soo hartay saddexda sahmi ay mid qaadan jirto hooyadu mar haddii aaba joogo walow kaana hadduu ahaa lahaa fiiha masalada dhexdeeda badela alabi aabbaha bedelkiisa jaddun awow hadduu ahaa lahaa kaana lilummi hooyada waxa u sugnaa lahaa macahu maca aljaddi thuluthu ljamiici maalka dhammaantiis thuludkiisa ayda noqoshay oo taasna way uga duwantahay falayse aljaddu awowgii ma ahan shabiihan mid u eg bilabi aabbaha fii haadihi lmasaa'ili masalooyinkan athalaati oo saddexda ah linahu linahu liana aljadda weye awowgu laa yusaawi lama sinna alaba aabbaha fi lidlaa'i soo dhawaanshada ilalmeyti meydka loo soo dhawaado binafsihi nafsadiisa ugu soo dhawaaday aabbuhu aabbu moogta meydka naftiisa ugu soo dhawaaday cidna uma soo dhawayn isagaaba dhalay hooyaduna nafteeday ugu soo dhawaatay labadaan waa sinaayeen shalay laakiin maanta jadka iyo uma sinna jadka iyo iyo hooyadu hooyadu meydka nafteeda ugu soo dhawaatay waxa wey laakiin awowgu wuxuu ugu soo dhawaaday bilabi marka ma dhici karto in marka sidaasoo kale loo qaybiyo sidii shalay loo qaybiyo qaala wuxuu yidhi naadimkii wa bintu libni ta'khudu sudusa idaa kaanat maca albinti mihaalan yuxtadaa wahaakada aluqtu maca aluqti latii bilabaweyni yaa ukhaya adlatii wa bintu libni bintulibni ta'khudu way qadataa asudusa sudus ayay qaadataa idaa kaanad markay ahaato maca albinti gabarhla jirkeeda ijcal ka dhig haadaa kan mihaalan mihaal ka dhig mihaalkaasoo yuxtadaa ee yuqtadaa lagu daydo waluqtu walaashii maca aluqti walaala jirkeeda xaalay ahaatayna haakadaa sidaasoo kale weeye allatii walaashii markay la jirto adlad ku soo dhowaatay bil abaweyne labada waalid yaa ukhaya walaalkaygi yaraayo halkaana laba qolo oo iyaguna sudus qaata ayuu rabaa inuu ku sheego waxaan soo ogaanay saddex qolo sudus wax ku qaadata waa aabe iyo hooyo iyo jad saddexdaasoo sudus qaadata halkaana labuu ku sheegi waxa weeyaan bintulibni iyo ukht liabin ukhta liabin labadaas marka bintulibniga hormari wuxuu yihi wa bintulibni bintulibni ta'khudu waxay qaadataa assudusa sudusay qaadataa hadda bintulibni iyo faaktar weeye ogow bintulibniga keligeed ma ahan waxaa kaliya shardiga inaan mucasib meesha joogin wiil joogin ee bintulibnigu hadday mid tahay iyo hadday laba tahay iyo hadday saddex tahay iyo hadday afar tahay iyo hadday shan tahay iyo hadday toban tahay waa isku mid ha banaatulibni iyo bintulibni waa isku xugun maanta markay halkaan joogaan hal mar hal gabaro meydka dhala hadduu joogo oo waladu sulbi ah oon wiilu meydkii dhalayna joogin meydkii wiilu dhalay wiilu dhalayna ma joogo laakiin waxaa jooga gabdhuu dhalay ama hal gabara ama ka badan sudusay qaada takmilata thuluthayn markii laysku daro ilaa gabdhaha inta ugu badan qaataa thuluthaynay ahayd nisa gabadhii qaadatay iyaduna waxay qaadeen sudus takmilata thuluthayn saasay ku noqona markaasu wuxuu yidhi wa bintulibni bintulibniga taakhudu waxay qaadataa asudusa sudus idaa kaanad hadday ahaato maca albinti gabar la jirkeeda bintu sulbi wey bintu sulbi wey hal gabaru meydka dhalo ka tegi wax kale kama tegin meydka dhalay nisay qaadan thuluthaynki waxaa ka soo hadhay sudus suduskaas waxaa qaadan bintulibni hadday hal gabar tahay hadday ka badan tahay mar haddaan wiilla jirin mihaalan yuxtadaa muxuu ula jeedaa ijcal ka dhig horta waa mafcuul ijcal ka yeel mihaalan mihaal mihaalkaasoo yuxtadaa lagu daydo mihaal lagu daydo ka dhig halkaas wuxuu ula jeeda waa macnaa weynu muhiima maahan tamaamulbeyt waxay tahay maalan mayd hadda waxaad ogaatay gabar maydkii dhalay hadday joogto maydkii wiiluu dhalay gabaruu dhalay ama gabdhuu dhalayna ay joogaan gabdhahaasu inay qaadanayaan sudus maanta maalan waxaad taasoo kale uga qiyaasan u kuleeyahay maydkii wuxuu dhalay maba joogaanba waxaa jooga bintu bintubnin maydkii wiilu dhalay oo maydka ka hor dhintay gabaru dhalay iyo bintubnim nin maydkii wiil uu dhalay wiil uu dhalay gabaru dhalay bintul ibniga waxaa la siinaa nis bintu ibnil ibnina sudus takmiilata thulatain sidaas kuwa waxaa jooga bintubnibnin iyo bintubnibnibnin maydkii waxuu dhalay ma joogaan wuxuu dhalay waxay dhaleenna ma joogaan laakiin waxay joogaan maydkii wiiluu dhalay wiilkaas wiiluu dhalay gabar uu dhalay aa joogta iyo maydkii wiil uu dhalay wiil uu dhalay wiil uu dhalay gabaray dhashay gabaruu dhalay mis labada gabdhood midda maydka u dhowna nisi midda kalena waxaa sidaa sudus sidaas ugu wad marka ijcal mithaala yuxtadaa waa sidaas waluktu uktadii haakadaa sidaas oo kale weeye uktada liabin waay uktadaas waa ukta liabin iyo fa akara hal ukta kaliya maaha waxa weeyaan hal ukta ama haata ama ha ka badnaato wahaakadaa sidaasoo kaley ahaatay alukti walaashi oo liabin usugnaatay maca alukti walaalla jirkeeda xaalay ahaatay allati walaashii ablad isku soo dhawaatay bil abaweyne labada waalid yaa ukhaya walaalkayga yaraa tan iyada mithaala uxtadaa sooma geli karto waa hal meelay ku dheg yihiin wax dhan ukta shaqiiqa ah aa joogta oo keligeed ah iyo ukta liabi ama ka badan kuwaas ama ha bateen ama ha yaraadeen mar haddii uktada shaqiiqadaahu waaxida tahaysan ka badnayn ukta liabin khalaas waxay qaadan waxay qaadan sudus ayay qaadan sharax aqulu waxaan leeyahay uu yidhi sibdulmardini wuxuu yidhi aqulu waxaan leeyahay alraabixu qofka afraad raabicaasoo miman dad ka mid a fardu faradkiisu asudusu sudus uu yahay bintulibni waayo bintulibni iyo fa aktar wax ka badan fiiri iyo fa aktar wax ka badan bintulibni iyo wax ka badan waa goorma markay qaadeen sudus idaa kaanad markay ahaato maca albinti bintu sulbi la jirkeeda bintadaasu alwaaxidati keligeed oon rag iyo dumar midna la jirin taud fa taakudu waxay qaadanee bintulibni bintulibnigu waxay qaadan o amase banaatulibni waa isku mide ama banaatulibnigu hadday badan yihiin asudusa takmilat thuluthayn si ay thuluthaynka u dhamaystiraan ijmaacan waa ijmaac nasna waa kusoo arooray waa kana liqowli ibni mascuudin cabdullah mascuud qowlkiisa u daliila ijmaaca marka sababtu u daliishaday sababtu u daliishaday ijmaaca qaabka u tacliilinaya xaashiyat lbaqariga waxaad moodaa fiihi nadar wuxuu leeyahay ijmaaca wuxuu hormariyey qowlka ibni mascuuda mawquufa mana ahan mawquuf waa marfuuc sidaan ka arki doono markaan dul istaagna xadiidka marka ijmaacan wayuu yihi liqowli ibni mascuudin wuuna ku tiirsan yahay ijmaacaas laakiin qowlka ibni mascuud aan arki aragno radia allahu canhu walxaal qad su-ila la weydiiyey can bintin gabaraa la weydiiyey iyo wa bintibnin gabar wiil dhalay ka waramaa leey maydaa wuxuu ka tegey gabar uu asagu dhalay iyo wiiluu dhalay gabaruu dhalay iyo wa uktin walaal la dhalatay u qayb yaale faqaala wuxu uhi laaqdiyana waan ku xugmin oo ku xugmin oo ku xugmin fiihaa gabdhahaas dhexdooda biqadaa-i nabiy uy nabiga xukunkiisa sala allahu alay wasalam marka waa marfuuc nabiga xukunkiisa sala allahu alay wasalam markaasuu yihi lilbinti gabadha waxaa usugnaaday annis baray qaadan walibintibnin maydka wiilkii uu dhalay gabadha uu dhalayna assudusu sudusa usugnaaday takmilata thuluthayn uy thuluthaynki si loo dhamaystiro gabdha qaadan jireen wamaa baqiya wixii harayna falin ukti usugnaaday oo waxaa lahaha casabatun maca algayr hadday akhawaad ama ukta ay la jirto binti ama banaad waxa la haha casabatun maca algayr saddexda casabo imaan doonta casabatun binafs casabatun bilgayr casabatun maca algayr casabatun maca algayr xadiidkan u asala waa kana marka casabo ka dhig rawahu lbukhaariya weliye waqayruhu oo sunanka ah xadiidka marka isagoo dhamaystiran isagoo dhammaystirana xaashiyadu ayuu ku yaalaa isagoo dhamaystiran ayuu xaashiyada ku yaallaa xaashiyadaas laga daalac karaa aad iskaga fudud iska cadiya macnihiisuna waa iska cadi wa qowluhu uu yihi mithaalan yuxtadaa qisadu waa dheeraad abu muusa ashcari abu muusa alashcari a marka hore lasoo weydiiyey fawaa-id fiican oo saddexana wuu ka sheegay waxa weeyaan calaamatu lbaqariga marka waa la iska daalacan kaas wa qowluhu qowlkiisa uu yihi naadimku mithaalan yuxtadaa bidaali mucjabati ala aqriya almaftuuxati oo la kordhigay mabniyun waxaa loo dhisay lilmajhuuli yuxtadaa laleeyahy ficil faacilkiisa laga jaahil yahay ayaa loo dhisay ey ijcal ka dhig haadaa xukunkan mihaalan mihaal ka dhig mihaalkaasu yuqtadaa bihi lagu daydo wa yuqaasu caleyh wax looga qiyaasto waa kana marka fiiri mihaal sida looga dhigay sawm bintu sulbigii hadday la jirto bintulibni bintulibni oo maca bintusulbiya sawm bintusulbiguna nis ma qaadan bintulibniguna thulu sudus ma qaadan wuxuu ku yidhi kullu bintubnin bintu ibni kasta iyo fa akhar wixii ka badan oo naasilatun hoos u degta oo maca bintibnin bintulibni la jirta bintulibnigaasoo waaxidatin keligeeda bintulibnigoo aclaa minha ayada ka sarayda oo minhunna ayaga ka sarrayda hadday badan yihiin fa ina libintibnin bintulibniga fa ina libintibnin fa ina libintiblin bintulibniga waxaa u sugnaaday annaasilati hoos u degtay ow banaatilibni amase banaatulibniga assudusa sudusay leeyihiin kuwa hooseeya maca wujuudil caaliyati mid ka korayda hadday joogto maca wujuudilcaaliya takmilat thuluthayn si thuluthaynka loo dhamaystiro wa fuhima waxaa laga fahmay minhu min qawli bni mascuudin minhu min qawli bni mascuudin cabdullahi mascuud qowlkiisa waxaa laga fahmay annahu shaniye low kaanat hadday ahaa laheed bintulibni bintulibniga maca bintayni laba gabdhood hadday la jiri laheyd oo bintu sulbigu laba ay noqo lahaayeen bintu sulbigu hadday laba noqo lahaayeen iyo fa aktara wax ka badan saqadad way dhici lahayd bintu ibnigu hadday bintu sulbi laba noqdaan thuluthayn ayagaa qaadanay waa soo arag hadday thuluthayn qaataan waa la leeyaha nasiibkii dumar waa dhammaadaa laleeyahy oo oo binti ah waa dhammaaday khalaas saasay ku qadi laheed haddaysan akh mubaaraga markaas yihin walaal hadday hesho waa badbaadina wuxuu ka badbaadinaa suquudka oo casabanimu ula qaybsana wixii soo haray oo casabu noqo lahaa marka wuxuu ku yidhi saqadad waa dhicineed ilaa idaa kaana inuu ahaado maahanin macaha la jirkeeda ibnu ibnubnin wiil wiilkiis inuu ahaado maahanin wiilkaasoo yucasibuhaa casabeey wiilkaasoo yucasibuhaa casabe marka sidaas weeye wuxuu yihi wafuhima waxaa laga fahmay minhu min qowli ibn mascuudin annahu shaniya low kaanat hadday ahaa laheed bintulibni bintulibniga maca bintayni iyo fa aktara wax ka badan saqadad waa dhici laheed ilaa idaa kaana maca la jirkeeda ibnubnin in wiil wiilkiis la jira mahanayo casibo casabe ama ahyadaha la dhasho amase hala sinaadee wlkhaamisu midka shaneeya oo miman dad ka mida fardu faradkiisu asudusu sudus uu yahay aluqtu waa walaal oo min alabi aba xaggiisa ka ahaatay aw il akhawaatu ama waa walaalo badan oo min alabi xagga abaa ka ahaaday ama midha tama ka badnaato oo maca alukhti walaalla jirkeeda ahaadeen walaal alwaaxidati keligeeda walaashaaso min al abweyne abyahoyo xaggooda ka ahaatay iyaduna waa inay mid tahay hadday laba noqdaan akhaweyntu khalaas wey waxa weeyaan ayaga qaadanaa tulitaanka fa ina lilukti walaasha waxaa usugnaaday awil akhawaati ama walaalaha badanoo min alabi xagga aabaa ka ahaaday asudusa sudusa usugnaaday takmilata thuluthayn dhamaystir la dhamaystiraa thuluthaynkii ijmaac maxaa ila nasiibka ugu badan dumar qaataana thuluthaynkaasa qulnaa sidaasaan leenahay yuri qiyaasan liajli qiyaasin qiyaas daraaddeed calaa latii tii aan uga qiyaasayno qablaha ka horreeyey midii nasku kusoo aroora cabdullahi bn mascuud taasaan uga qiyaasanayna wy taasaan uga qiyaasanayna fa in kaana hadday ahaadaan fiiha dhexdeeda ukhtaani laba walaalo iyo fa akharu wax ka badan oo liabaweyn usugnaaday fa in kaana hadday ahaadaan fiiha masalada dhexdeeda ukhtaani laba gabdhood oo walaalaa iyo fa akharu wax ka badan oo liabaweyni aabbihi hooye usugnaaday saqadad way dhacaydaa al ukhtu halka walaala awil akhawaat ama walaalaha badan oo lil abi abaha usugnaaday waa tiyo kale hal haddii mar waxa wey kuwa shaqiiqaadkaah ay laba gaaraan ama ka bataan ayagaa tulisaan qaadana way dhace marka midda oo liabin ah hadday badan yihiinna waa dhacaya fa in kaana duada fiiha masalada dhexdeeda ukhtaani laba walaala iyo fa aktar wax ka badan oo shaqiiqataan ah labadaasoo liabaweyn waa kanaa aabbihi hooya usugnaaday saqadat iluktu walaashii waa dhacayda awil akhwaat ama walaalihii oo lilabi aaba usugnaaday ilaa idaa kaana inuu ahaado maahane macaha walaashaas la jirkeeda oo macahunna ama la jirkooda hadday badan yihiin akhun walaal oo liabin usugnaado la siman oo yucasibuha casabeeyo badbaadiyo ah mubaaragaha laydhaha ow yucasibuhunna ama casabeeyo hadday badan yihiin wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed